wasiirka howlaha guud ee dibudhiska xukuumadda federaalk soomaaliya injineer sheekh saalax ayaa sheegay in muddo kooban loo qabanayo shirkadaha dhismaha ee ka howlgala gudaha dalka inay isku soo diiwaangeliyaan si loo ogaado howlaha ay dalka ay ka fulinayaan sida uu sheegay wasiirka wasiirka ayaa sheegay in wasaaradiisa ay diyaaray la tahay inay la shaqayso dhammaan shirkadaha dhismaha ee dalka ka howlgala hase yeeshee wasiirka ayaa sheegay in marka loo baahan yahay in lagu kontaroolo shaqada ay gudaha dalka ay ka qabanayaan sidoo kale waxa uu sheegay wasaaraddiisu inay dardar gelinayso howlaha dibudhis ee ka soconaya magaalada muqdisho injineer sheekh saalax ayaa sheegay in wasaaraddiisu ay keentay qalab lagu tayeynayo dhismaha ka soconaya gudaha dalka sidaa uu sheegay waxaan u sheegayaa wadanka dowlad baa ka jirta qof allaal qofkii sharci aan haysanin ahna dhisma ah inuusan wax dhisi karin waxaan sameynay quality control yani sheybaaro lagu baari doono wax soo galo oo qalab dhisma ah sheybaar waxaan leenahay laabarkan wasaaradda kale hadda waa kusoo tusi doonaa loogu talagalay qalabka dhismaha shameentooyinka iyo biraha soo galaya inay fiican yihiin waa waxaan aragnay wadanka waxaan aragnay wax la dhisaya oo isla markiiba soo dumaya marna ma rabno wadankeena inuu noqdo qashanqub wasaaradda howlaha guud waxay waajibaadkay ka mid ahayd laakiin gradually laboratory waa sameynay sharciyadii dhismahana waa dejinay dhowaan waa la ummadda waa lasoo bandhigi doonaa dadwadaanka sameyn doona sharciga dhismaha oo jidadka qaabka loo dhisaayo guriga qaabka loo dhisaayo sharciyadii standard codeka waa sameynay waa lasoo bandhig waa digniintii ugu horeysay oo ka soo baxda wasaaradda howlaha guud ee dibudhiska dowladda federaalk soomaaliya kaasi oo lagu sheegayo shirkadaha dhismaha ee dalka ka howlgala in muddo kooban ay isku soo diiwaangeliyaan wasaaradda howlaha guud ee dibudhiska ayaana dadaal xoogan ugu jirta sidii loo dardargeli lahaa howlaha dhisme ee ka soconaya magaalada muqdisho iyo sidii dib lagu dhisi lahaa wasaaradaha xarumaha wasaaradaha dowladda kuwaasuu ku burburay dagaaladii dalka ka dhacay